shirkii i m f-ta ama hay-adda lacagta adduunka shalay ka dhacay magaalada washington kaasoo lagu soo gabagabeeyey halka i m f-tu ka taagan tahay ama hay-adda lacagta adduunku ka taagan tahay deyn cafiska geedi socodka soomaalida deyn cafiska oo loogu talagalay inay tis qaado bisha labaad ee sanadka ugu soo socda february shalay shirkaa wax wanaagsan baa kasoo baxay waxaa ka soo baxay wixii inagu aan filaynay haddaan soomaali nahay oo ahaa soomaalida geedi socodkeedii si fiican buu u socdaa wakhtigii loogu talagalay buu marayaa waxaana laysku wada da-ayaa dadaal weyn iyo xusulduubna loogu jira in bisha labaad marka ay gaadho soomaaliya deynta laga cafiyo christina georgieva kristalina georgieva waxaa weeye gabadha ka madaxda ah hay-adda lacagta adduunka i m f-ka shalay markay shirka ka soo baxday shir jaraayadoo kooban bay qabatay waana wada aragteen intiina badan waxay ku saabsan tahay marka waxaweye sidaa u fahamteen inay aada iyo aada ugu hanwen yihiin hay-adda lacagtu sida aan u soo shaqaynay iyo halka soomaalidu soo gaadhay iyo sidaan adduunka ula soo falgalnay iyo sida wixii innaga laynooga baahnaa aan u fulinay una boojinay waxaan dadka soomaalidu sheegay waxaa weeye weli waxyaalo yaryar baa nagu dhiman oo aan dhammaystirayna haddii ilaaha yidhaahdo ilaa aakhirka bishan laba wiig baa noo hadhay waxaanan aad iyo aad iyo aad dadaal weyn ugu jirnaa madaxda dalkan ugu jirtaa waxaa weeye inaan soo dhammaystirno soo dhammaystirno waxa annaga lanooga baahan yahay waxa aan doonayaa inaan isla ogaano adduunka dadka lacagaha inagu nooc bay kala yihiin nooca ugu sarreeya waxa weeye nooca la ydhaha ifska ama hay-adaha lacagta world banka banka adduunka banka africa islamic banka iyo i m f-ta weyaan ayaa ugu sarreeya hay-adda lacagta adduunka markaa qolo waliba siday lacagteedii u dhaafi lahayd oo lacagahooda ay u dhaafi lahayeen ayaa taladoodaayaa taladeeda la hayaa guruub waliba siduu lacag u dhaafi lahaa deynta ayaa la hayaa i m f-ku markaa shalay waxay soo gabagabeeyeen habkii ay u dhaafi lahayeen world banka horea loo soo gabagabeeyey banka adduunka horea loo soo gabagabeeyey african development banka waa la soo gabagabeeyey islamic development bank oo lacagtiisu aad ba u yar tahay waxaan doonaynaa inay islaamic wadanada le bankaali inay iyaguna arintaa galaan waana gelayaan laakiin kuwii ugu waaweynaa hay-adihii ugu waaweynaa world banka banka adduunka african development banka iyo i m f-ka waxaan nasiib wanaaga aad noogu faraxsannahay inay arintoodii gebagaba tahay gebagabana kusoo dhammaanayso waxaa kaloo aan idiin sheegay marka waxa weeye dadyow soomaaliyeed in bisha labaad marka la gaadho deyntii la cafinayo